alada waa mahadsan tahay inta hadda isu soo dhiibtay waa boqol iyo toddoba labadii bilood oo ugu dambeysay maantadan ugu dambeysa qaar baa iska soo dhiibay gobolka hiiraan waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka hiirshabelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa boqol iyo toddoba qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ahoo iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen markaynahaas hadda isu soo dhiibay kuyo badan oo khadka kusoo jira ee soo socdana way jiraan marka saraakiisha aad sheegteen inay ku jiraan dadka isu soo dhiibay ma jiraan dad magac leh oo la yaqaano ama shabaabka dhexdooda laga yaqaano ama bulshadu taqaano oo kamida ma jiraan dadka dee aqoontaaba lagu kala duwan yahay laakiin dadka hadda isu soo dhiibay waxaa ku jira qaar xubno sare ahaa oo heer gobol xafiisyo ka hayay ama hadday noqoto dacwo iyo hadday noqoto ciidan intaba marka dee xeerka cafiska ee dawladda u degsanna habraacyadiisi kamid ma ahan in qofka la kashifo oo magaciisii iyo meediaha loo soo bandhigo iyadoo la fiirinayo xaalado jira awgood iyo siyaasadda hadda dawladda u degsan ee ku aadan barnaamijka isu soo dhiibayaasha marka way jiraan dad magacyo leh oo levelkooda uu yahay level heer gobola iyo ka sarreeya oo saraakiil ah intaba way jiraan dadka hadda isu soo dhiibay waa gartay marka kuwa waxaa jira dagaalada intay socdaan meelaha dagaaladu ay ka dhacaan lagu soo qabto oo ilmo yarna ay qaarkoodna da-dooda hooseyso marka kuwaa ma ku jiraan kuwa xaruntiina dhaqan celinta la keeno mise way ka duwan yihiin kuwa ka faa'iidaysanaya barnaamijka nacafinta waa kala duwan yihiin qofka goob dagaal isagoo dagaalamaya lagu qabtay da-du doono hala ekaado laakiin siyaasadda de dawladdu waxay ka leedahay barnaamij iyo siyaasad wixii aan heer maxkamadeed aan gaarin ka yar da-dii maxkamadda oo caruura habraacyo iyo barnaamijyo ayay leeyihiin markay barnaamijyadooda habraacyadooda ay soo dhamaystaan bay kusoo wareegaan xarumaha dhaqan celinta si marka waxbarasho loogu sameeyo oo dhaqan celinna loogu sameeyo laakiin dadka iskooda isku soo dhiibay ama xiriiro soo sameeyey ama qaraabadoodii hala soo xiriiraano ama saraakiisha u qaabilsan soo dhaweynta iyo la xidhiirida u qaabilsan hala soo xiriiraano xarunta tubsan marka kuwaasna soo dhaweyn iyo habraac iyo nidaam bay leeyihiin kulligoodna marka marka u dambeyso waxay isugu soo biyo shubanayaan in waxbarashana ay helaan xuquuqda ay leeyihiin ee tilmaamahaya xeerka cafiskana way marayaan way way way helayaan ay mudan yihin bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama xaruntiina arrimahan ka shaqayso oo dad soo dhiibay oo fara badan aad haysaan waxaan rabaa inaan ogaado dadkan imanaya iyo dhalinyaradan imaanaysa ee soo dhiibaysa maxay ka shee maxay sheegayaan ujeedooyinka iyo sababaha ay isu soo dhiibeen maxaa ugu waaweyn oo sheegayaan walaala waa mahadsan tahay de si guud qofka qolaba siday u gashay barnaamijkan daday dhabka ahayd oo dee meesha diin ilaahay iyo dar alle in loo joogay u qabay barse waayo dambe u caddaatay waxa meesha ka jiray waxa la sheegay inay kala duwan yihiin kadibna marka xaqiiqda iyo waxa meesha ka jiray ogaadeen inay isaga soo tageen ummadooda iyo dadkoodana si ay uga mid noqdaan ay isku soo dhiibayaan iyo dad kaleeto oo asbaabaha loo galo asbaaba kamid ah u galay marka way kala duwan yihiin laakiin si guud warbixinta ay ka siman yihiina waxay tahay in xaqiiqda iyo dhabta meesha ka jirta ay soo ogaadeen oo sidaasna ay ku kaliftay inay isu soo dhiibaan iyo baaqaqa dawladda ay bixinayso iyo iyagoo ka faa'iidaysanayaan ay sidaa ku yimaadeen ayna rabaan inay bulshadooda dib ugu laabtaan wa waa gartay habraacyadan haddaan ku noqdo sida loo soo dhaweeyey iyo sida loo hayo iyo sida loo dhaqan celiyay dadkan iskasoo dhiibaya shabaab habraacyadood haddaan dib kugu celiyo ma ka fikirtaan inay ku dhex jiri karaan kuwo halis ku ah bulshada oo ama dhibaatooyin hore u geystay oo gacan kudhiiglayaalo oo laga yaabo haddii bulshada ay ku dhex fakadaan haddana in dhib dhibkii halkii ay kasii bilaabaan ma laga fikiray sidii loo xaqiijin lahaa in qof soo dhiibay marka hore aanu u noqon qof khiyaano wata oo bulshada dhibaato kale u keeno oo mar mar labaad falkii ku noqda waad masan tahay waa sax oo habraacaaba wuxuu sheegahayaa in qofku saa isugu soo diiday inaan horay barnaamijka dhaqan celinta iyo uusan ka gelin hubin uu maro oo ay kamid tahayna habraacyada loo dejiyey qofka inuu maro ay tahay serviska uu marayo oo kan ugu horeeyaba ay tahay horta ma ka dhabba ma dhagar buu wadaa oo qorshe kaleeto iyo dan kaleetuu leeyahay marka hubin baa jirta oo la hubinayo qofku waxaan inay daacad ka tahay inaysan ka ahay oo habraacyada uu mara ka mid ah kadib buu marka usii gudbaya habraacyada kaleeto ay ka mid tahay inuu xarunta dhaqan celinta uu galo uu waxbarasho helo oo oo mid diineed iyo mid maadi iyo intaba uu helo kadib kadib kadib waktigii loogu talagalay oo habraacyadaas uu marayayna ay xadidayeen markuu dhamaysto ayuu ku ku noqonayaa bulshadiisu ka mid noqonaya ugu dambeyntii ibrahim ma jira habraacyadiinan iyo nidaamkan dhaqan celinta ma ku jira fikir soo jeedinaya in marka bulshada lagu sii dhex daayo shaksiyaadka kadib inaanan indhaha laga daboolane isha lagu hayo oo ilaa muddo la fiiriyo inay weli halistii soo celin karaan iyo in kale oo oo si aanay fursad kale ugu helin in dhibaato ay geystaan iyagoo aan laga filanayn waxaasoo dhan nidaamka qeexaya de waadna fahmi kartaa waa barnaamij isku xiran oo wada dhamaystiran marka waxaas oo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo qofkida xuquuqdiisana inuu helo xaggana khatartiisii ummaddu inay inay ka nabad gasho waa muwaadin soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisii iyo inuu si nabada uga mid noqdo ugu dhex noolaadana mudan dadka soomaaliyeeda shacabkana inay khatartiisi iyo dhibaatadiisu inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin ayagana xaq u leeyihiin isu keenista arrintaas iyo ilaalinteeduna waa waajibaadka dawladda saaran si guud si gaar ahna xarunta tubsan iyo xarumaha kaleeto shaqada kuleh ee loogu talagalay marka waa barnaamij dhamaystiran isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad lagana baarandegay lana qorsheeyey siduu uqor loo qorsheeyay inuu u dhamaado